iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee yooxanaa curyaankii warbeydsayda ag joogay waxaas dabadeed waxaa jirtay iiddii yuhuudda oo ciise ayaa yeruusaalem u kacay waxaa yeruusaalem jirtay albaabka idaha agtiisa war biyo ah oo af cibraani lagu yidhaahda beydsayda oo leh shan balballadood meelahaas waxaa jiifay dad badan oo buka oo indhala oo lixaadla oo curyaan ah waxay sugayeen biyaha inay dhaqdhaqaaqaan maxaa yeelay malaa'igta rabbiga ayaa marmar warta ku soo degi jirtay oo biyaha qasi jirtay oo kii ugu horgalay biyihii markii la qasay dabadeed wuu ka bogsaday cudur kastuu qabay oo waxaa meeshaas joogay nin siddeed iyo soddon sannadood bukay markii ciise arkay isagoo jiifa oo gartay inuu wakhti dheer bukay wuxuu ku yidhi ma doonaysaa inaad bogsato ninkii bukay wuxuu u jawaabay uu ku yidhi sayidow nin ma lihi inuu warta igu rido markii biyaha la qaso laakiin markaan imaado mid kale ayaa iga horgala markaasaa ciise wuxuu ku yidhi kac oo sariirtaada qaado oo soco markiiba ninkii waa bogsaday wuuna qaatay sariirtiisii oo socday maalintaas waxay ahayd sabtidii sidaas daraaddeed yuhuuddu waxay kii la bogsiiyey ku yidhaahdeen waa sabti oo xalaal kuuma aha inaad sariirtaada qaadatid laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi kii i bogsiiyey ayaa igu yidhi sariirtaada qaado oo soco oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen yuu yahay ninkii kugu yidhi sariirtaada qaado oo soco kii la bogsiiyeyse ma uu aqoonnin kuu ahaa waayo ciise waa tegey maxaa yeelay dad badan ayaa meeshaas joogay waxaas dabadeed ciise wuxuu isaga ka helay macbudka oo ku yidhi bal eeg waad bogsatay mar dambe ha dembaabin inaan wax ka sii xumi kugu dhicin markaasaa ninkii tegay wuuna u sheegay yuhuuddi inuu ninkii bogsiiyey ciise ahaa sidaa aawadeed yuhuuddu ciise way silciyeen maxaa yeelay wuxuu waxyaalaha sameeyey sabtidii laakiin ciise wuxuu ugu jawaabay aabbahay tan iyo iminka ayuu shaqeeyaa aniguna waa shaqeeyaa sidaa aawadeed ayaa yuhuuddu aad u sii dooneen inay dilaan sababtu ma ahayn sabdidii uu jebiyey keliya laakiin waxay ahayd inuu ilaah ugu yeedhay aabbihiis iyo inuu isagii ilaah iskala mid dhigay ciise wuxuu caddeeyey inuu aabbihiis isku hadleeyo haddaba ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi runtii runtii waxaan idinku leeyahay wiilku keli ahaantiis waxba ma samayn karo wuxuu arko aabbahoo samaynaya mooyaane wax kastoo isagu sameeyo ayaa wiilkuna sidiisa u sameeyaa waayo aabbuhu wiilkuu jecel yahay oo wuxuu tusaa wuxuu isagu sameeyo oo dhan oo wuxuuna tusi doonaa shuqullo kuwan ka waaweyn inaad la yaabtaan sida aabbuhu kuwa dhintay u kiciyo oo u nooleeyo ayuu wiilkuna sidaas oo kale u nooleeyaa kuwuu doonayo aabbuhu ninna ma xukumo laakiin xukunka oo dhan wuxuu siiyey wiilka in dadka oo dhammu wiilka murweeyo siday aabbaha u murweeyaan kii aan wiilka murweyn ma murweeyo aabbaha soo diray runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii hadalkayga maqla oo rumaysta kii i soo diray wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah xukunna geli maayo laakiin dhimashadii ayuu ka soo gudbay oo nolosha u soo gudbay runtii runtii waxaan idinku leeyahay saacaddu waa imaanaysaa waana joogtaa markii kuwii dhintay codkii wiilka ilaah ay maqli doonaan oo kuwa maqlaana way noolaan doonaan sida aabbuhu nolol isugu leeyahay sidaasuu wiilka u siiyey inuu nolol isugu lahaado wuxuuna siiyey amar uu wax ku xukumo maxaa yeelay waa wiilka aadanaha taas ha la yaabina waayo saacaddu waa imaanaysaa markii kuwa xabaalaha ku jira dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan wayna ka soo bixi doonaan kuwa wanaagga falay ilaa sara kicidda nolosha kuwa sharka falayna ilaa sara kicidda xukunka maragga ciise loo furo waxba keli ahaantayda ma samayn karo sidaan wax u maqlo ayaan u xukumaa xukunkayguna waa xaq waayo doonistayda ma doono waxaanse doonaa doonista kii i soo diray haddaan isu marag furo maraggaygu run ma aha laakiin waxaa jira mid kale oo i marag fura waanan ogahay maragguu ii furaa inuu run yahay waxaad cid u soo dirteen yooxanaa wuuna u marag furay runta aniguse xagga dadka marag kama aan qaato laakiin waxyaalahan waxaan u yidhaahdaa inaad badbaaddaan isagu wuxuu ahaa laambad baxaysa oo ifaysa idinkuna waxaad doonayseen inaad saacad ku faraxdaan nuurkiisa laakiin maraggan leeyahay waa ka weyn yahay kii yooxanaa waayo shuqullada aabbuhu i siiyey inaan dhammeeyo waa kuwaan hadda samaynayo wayna ii marag furayaan in aabbuhu i soo diray aabbihii i soo dirayna waa ii marag furay idinkuna codkiisa ma maqlin goornaba mana aydnaan arkin muuqiisa mana haysataan hadalkiisa oo idinku sii jira waayo kii uu soo diray waad rumaysan weydeen qorniinka ayaa baadhaan waayo waxaad u malaynaysaan inaad nolosha weligeed ah ka helaysaan waana iyaga kuwa ii marag furayaa idinkuna dooni maysaan inaad ii timaadaan inaad nolol lahaataan anigu dadka ammaan kama qaato laakiin waan idin aqaan inaan jacaylka ilaah idinku jirin waxaan ku imid aabbahay magiciis idinkuna waad i aqbali weydeen haddiise mid kale magiciisa ku yimaado kaasaad aqbalaysaan sidee baad u rumaysan kartaan idinkoo dhexdiinna ammaan iska aqbalaya oo aydnaan doonayn ammaanta ka timaada ilaaha keligiis ah ha u malaynina inaan aabbaha idinku ashtakaynayo kan idin ashtakaynayaa waa muuse kii aad isku hallayseen waayo haddaad muuse rumaysateen anigana waad i rumaysan lahaydeen waayo wax buu iga qoray laakiin haddaydnaan rumaysan wuxuu qoray sidee baad u rumaysan doontaan hadalladayda